madaxweynaha jubbaland waxaan u baaqayaa madaxweyne ciidanka fasax siiraska guna u soo afjartay gadaha loo soo afjaro waad awoodaa duulaan ma tihid in maamul jubbaland la baabi'iyo oo degmooyin dhisan la burburiyo oo sistamka federaalka la burburiyo lama aqbali karo sidii raaskaboni wiilashii xanqar iyo aan u dirtay iyo birjaxa yaqaanay sidii loo soo afjaro way joogaanee u jiraan meeshaasi yayna noqonin meel halaqbareenah shabaabna ay galaan argagixisidii balaayo iyona laga abaabulo sayna u noqonin maamulka jubbalandna iyadoo jubbaland bay ka tirsan tahay mudana madaxweyne ciidanka fasax una fasax sidii raaskaboni aan u fasaxday wax wanaag oo xamar ka soo socdana ma laha reer jubbaland waxaan kula dardaarmayaa lixda bilooda hartay samraa xamarna annagaa idinkaga filan saan idinkaga filna weligeed haddana baarlamaanka kale annagaa idinkaga filan idinma soo gaarayaan askaraan yara diyaaradaha lasoo saarayo helikobtarada lasoo saarayo ee wiilasha soomaaliyeed ah waxaan leenahay walaalayaal ayaal soo xotin maxaas iyo mikukuri iyo masaajid cali jadud iyo aadan yaban ayaa quraysh idinkaga baahane meeshaasi shabaab haystaane afartan kilomitir ay u jiraan xamala halkaa shabaab ka xoreeya dhul shabaab aan joogin oo maamul ka jira oo system ka jira oo dowlad goboleed ka jira oo toban sano xur ahaa in dhiig lagu daadiyo waa ayaan daro waxaasna wax laga dhaxlay xasan sheekh laakiinse hal baan ku imaan qabaanay jubbaland horena waa isaga filnaan haddana waa isaga filan tahay berrina waa isaga fillaanay ciidan cududna waad ku filan nahay dal iyo dibad gacmaha isqabsanoo lix bilood baa noo hartay lixdaas biloodna dagaal ha lagu talagalo kan dhaqaalaha bixin kan dhaqaalaha bixiyo kan hadli kara ha hadlo kan gurban kara ha gurbado kan diidda hor aadi kara ciidka soo dhiirigel ha soo dhiirangeliyo dhaqankana dadkeenna iyo odayaasha dadka idinka hogaaminayaan hala waacigeliyo jubbaland wadajirkeeda iyo midnimadeedana ha la ilaaliyo haddii baral process la aado baral process madaxweyne soomaalida kismaail ugu dhisay asaga oo madaxweynaha bay soomaaliya yeelaneen badan haddii la karaano haddii foodo la aado oo sharciga la dilo oo dastuurka la dilo wuxuu ka midig bay leeyahay nin walba ritiiqaad u raacaya waana ka adagna